ciidamadeenna waxaa reer galmudug hubka ugu badan bay haystaan xoogga ugu badan bay haystaan hubkaana wuxuu ku arurayaa gacan dowladeed oo gacan aamina waa gacantiina gaantaoo ninka dowladda ka amar qaadanaya gacan aaminu ku jira hadii laa yidhaah hubka reer galmudug baahidii hubkan keentay in la samaysto waxay ahayd isku dhacyada iyo iska horimaadyada dhex mara beeraha reer galmudug taasna kalsooni ayaa laga qabayaa ciidamadan daraawiishta oo bilowa ka tihiin ayaa amniga sugaya reer galmudug laba qabiiloo dambana iskuma duuli doonto hubna isuma diyaarsan doonaan umana baaha doonaan dembiilaha iyo ciidamada amniga ayaa iswaafaqaya hadii laa yidhahdo laba qabiiloo dambe ma jiri doonto baahidii shala loo sameeyey kalsooni shala loo sameeyey kalsooni iyo amni baan ku bedelaynaa iyo hubka xafidan